sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan oo ku saxeexan yahay afhayeenka madaxweynuhu mudane cismaan cabdilaahi saxardid cadaani oo hore u ahaa wasiirka duulista hawada ayaa loo bedelay wasiirka wasaaradda warfaafinta halka wasiirka wasaaradda asi cabdilaahi maxamed dahir cukuse isagana loo bedelay wasaaradda xanaanada xoolaha mudane cumar sheekh maxamed faarax ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay oo hore u ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in laga dhigay wasiirka duulista iyo hawada xuseen aadan ciige oo afhayeenka madaxtooyada ah ayaa isna loo bedelay wasiirka wasaaradda ganacsiga halka siciid cabdi maxamuud oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga kaysar cabdilaahi maxamed oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ayaa loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta cabdi yuusuf cabdiwadaad oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ayaa isna loo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga naasir ajax jaamac ayaa isna loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda xidhiirka golayaasha halka maxamed xaaji aadan cilmi oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysigana loo bedelay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada wasiiru dowlihii wasaaraddaasi ayaa isna laga dhigay wasiiru dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi waxaa isku shaandhayntan ay sidoo kale saamaysay qaar ka mida guddoomiyeyaasha gobolada waxaana xamse maxamed cabdilla oo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka gabiley halka guddoomiyihii gobolkaasina mustafa cabdi ciise shiine loo bedelay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka sool siciid saalax shire oo ayaa loo magacaabay inuu noqdo maareeyaha madbacadda qaranka halka cabdiraxmaan aw cilmi faahiye shamax isna loo magacaabay inuu noqdo afhayeenka madaxtooyada waxaa xilalkii laga qaaday wasiirkii wasaaradda ganacsiga muuse qaasim cumar iyo sidoo kale guddoomiyihii gobolka sool yaasiin maxamed shide sidoo kale waxaa xilka laga qaaday mawliid maxamuud ibraahim oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo sidoo kale cabdilaahi maxamed carey maareeyihii madbacadda qaranka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa